magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay madal looga hadlaya sidii wadajir looga qayb qaadan lahaa dhismaha garoonka diyaaradaha waas khaliifo inta badan howlihiisa ay hakiyaan roobabka ka da'a magaalada maadaama qeybta raamweyga ay fadhiistaan biyo ka soo rogmada buuraha kaga deesan dhinaca bari iyo waadiyaasha soo gala madashan uu soo qabanqaabiyey macadka hiigsa ayaa waxaa ka qayb galay waxgarad aqoon-yahanno iyo dhallinyaro kuwaasoo madasha kusoo bandhigay qaabka ugu habboon ee lagu dhisi karo garoonka diyaaradaha waas khaliif ee magaalada beledweyne talada koowaad in garoonka diyaaradaha waas khaliif laga laga noqdo isku aragti laga qaato hadday maamul tahay hadday shacab tahay iyo ganacsato intaba in laga yeesho wada tashi iyo talo lana lana xadido caqabadaha marka hortaagan garoonkaas si wada jir ahna maaragta loo wada tashto community ay ka go-an tahay inay wax qabtaan oo ka kooban bulshada qaybaheeda kala didisan ee reer hiiraan maadaama garoonku uu adeegayo reer hiiraan oo dhan in la sameeyo guddigaasuna uu xadido waxyaabaha baahiyoo hor yaalla cid kastuu la kulmi karo iyo cid kastay khusayso asigaa isla tilmaami doono laakiin marka hore in la sameeyo guddi commitment samayn karo inaan hadal intaan meesha kasoo jeedin iska tagna macno ma samaynayso waxaan soo jeedinayaa in guddi at least dad guddigaa raadiya xataa xubnihiisa dhammaystiro inay halkan wax ka soo baxaan intaan iska hadalnaan iska bixin markaa ayay noqon kartaa hadalkeena in action loo bedelo maasantii runtii waxaan keliya oo adkeynaa inaan laga caajisin oo hawshaanu siday u bilaabatay ay u dhaqaaqdo lagana fikiro inaan la sameeyo guddiyo inaan la sameeyo foorumyo badan oo fikirada lagu wadaagayo guddiyo oo qaybo kala duwan leh oo qayb walba guddigeeda ay leedahay laakiin fikirka guud oo hal ku midaysan yahay inaan la sameeyo inaanan laga caajisin oo hawshaan la dardargeliyo waa howl muhiima caqli aana dhallinyartan iyo ganacsatadan iyo dadka magaaladan u dhashay ka imaanin erboorkaas muu malaynayo inuu wax looga qaban karo marka inaan ilaahna tala saarano hawshaasna aan si daacada aan ugu wada shaqeyno insha allah sida lasoo wada sheegay war ku dhan yahay soomaalidu waxay tidhaahaa sacba biyahaada looga dhargaa inaan marada dhacda ku xihanno oo hawsheenna aysan galabta ku ekaanin oo kulankan kulan ka weyno banraysiina iyo guddiyada la sheegayba la sameeyo hawshana la gudagalo walow wakti cariiriyahoo biyo magaaladii kusoo socdaan lagu jiro haddana kolley biyo waa martiyaa la yidhaahaa waa waa wakti yar waa iska dhammaana insha allahu marka inaan hawshaas laga caajisino la gudagalo oo laga dhabeeyo
waxaan is leeyahay talada annaga hadda aan u baahannahay waxaa waaye farsamo iyo hawshoo lagu dhaqaaqiyo farsamo waxaa ka horraysa inaan isku tashanno oo inteenna hadda meeshaan isugu timid iyo intay taqaanay cid kasta la gaarsiiyo in maanta baahideenna asaasiga ah iyo muuqaalka xun ee naga muuqda deegaankeenna inaan dadka wacyigelin ballaaran ka samayno kabacdi waxaa dhalan karo baahidii oo lagu wada baraarugo si soo jeed ah iyo si lahaansho ah kabacdina tillaabta inay bilaaban doontaan rajaynaya insha allahu tacaala ha la helo guddi isku dhaf ah guddigaasna ha la xisaabtameen maamulka dhaqaale wuu dhooban yahay magaaladan wax badanna looga qaban karo hadday erboor tahay hadday waddooyin tahay guddigaas ha la helo sida ugu dhaqsiyaha badan kadibna ha lagu dhaqaaqo hawshaas agaasimaha macadka hiigsa ee magaalada beledweyne doctor ilyaas cali cabdi ayaa radio beel looga warramay nuxurka madashan bismillahi raxmaan raxiim maanta waxaa noo qabsoomay madashii aragti wadaag ee lagu gorfeynayay sidii hab isku tashi ah loogu dhisi lahay airbortka waas khaliif international airbort aanan cidna laga sugin ay noqoto isku tashi iyo rabitaan ka imaado bulshada waxaa madasha qayb ka ahay aqoon-yahano culummadii haweenkii dhammaan waxaa la isla gartay inay baahi jirto taasoo ay muhiim u tahay in loo istaago si wada jir ah aanan cidna lagu halaynin in dhismaha airbortka sidoo kale artayada iyo waxa la soo jeediyey waxaa ka mid ahay talooyinka ugu dambeeyey in la helo cid horay u dhaqaajisa dhismaha airbortkana cid kale laga sugin si loo helo in airbortkii uu dhismo marka talooyinka waxaa ka mid ahay lasoo jeediyey in guddi farsamo la helo si hawshii horey ugu soo horey ugu sii socoto dhismihii airbortka garoonka diyaaradaha ugaas khaliif oo muddo badan aan helin wax dayactira gaar ahaan qeybta raabweega diyaaraduhu ay ku ordaan waxaa markasta saameyn ku yeesha roobabka ka da'a magaalada beledweyne taasoo keenta hakad ku yimaada howlaha garoonka